dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington haddii aad bulsho uga taag weydo inay ka joogaan falal naftooda iyo tan dadka kaleba halis gelinaysa maxaad ciqaab uga dhigi lahayd si labada dhinacba loo badbaadiyo waa ciqaab hurda la'aan ku abuuraysa welbahaar iyo welwelgelinaysa cabsi ku abuuraysa mar kastoo ay shaqada sii tagayaan mar kastoo ay shaqada joogaan iyo mar kastoo ay ka soo hoydaan ee sariirta aadan ay seexaysa inaad maskaxdooda soo noqnoqonaysa waa dalka taylan oo soo saaray sharci cusub oo la yaab leh oo lagu dhimayo shilalka gaadiidka ee dalkaasi oo aad u sii badanaya waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinku hayaa
haiska dhigin diraanjabin uraan la mari karin dhanna haiska dhaadhin maxaa ka jira in heestan ay ka hadlayso nolosha fannaankan qaadaya ee shay miro dacar oo dadka qaar ay ku sheegaan inuu u qaaday gabar isaga diiday heestani muran badan bay dhalisay bulshadii shay iyagoo aan warayso bay xukumeen waxay yidhaahdeen shay waa nin caynkaasa ilaa iyo ismigii bay ka hadleen wuxuu u jeeday gabadh ma garanaysaa caynkaasa qabyaaladday waxalba ku beesgareeyaan moogti wuxuu leeyahay na bini aadan baan ahay bashar kula midaan ahay nafku u baahan baan ahay barbarkaaga ila qabo heesta caynka may ahayn waa abwaan maxamed axmed cali oo ku magac dheer cali goox oo ah abwaanka heestaasi sameeyey wuxuu abwaanka aad weliba uga biyo diiday in heestu asal ahaanba tahay mid calaacala heesta calaacal baa la moodayaa shayba calaacalayaa la leeyahay abwaankana cadkiisu goosanaya calaacal maaha naa bini aadan baa tahay bashar kula midaan ahay nafku baahan baan ee barbarkaaga ila qaban leeya gabadhe goormaan calaacalay
goor dhow ayuu intaas iyo ka badan bay noo sheegi doonaa abwaan cali goox oo caawa iyo caawayska washington bilaabee dalka tailan ayaa markii bulshada dalkaasi looga taag waayey in ay gaadiidka si xasila u wadaan oo shilalka dalkaasi ka dhaca uu xadkii dhaafay ayay dowladdu waxay soo saartay sharci la yaab leh oo ay isleedahay waxa ay yarayn karaan shilalka gaadiidka ee dalkaasi ka dhaca waa tallaabo dowladeed oo aad aan ula yaabay waxaa la yaabka sheekadaasi ila wadaaga cumar xasan oo isna isha lasii raacay sheekadaasi cumarow kusoo dhawo barnaamijka caweyska mar kale waa ciqaab hurda la-aan ku abuuraysa welbahaar iyo welwelgelinaysa cabsi ku abuuraysa mar kastoo ay shaqada sii tagayaan mar kastoo ay shaqada joogaan iyo mar kastoo ay ka soo hoydaan ee sariirta aadan ay seexaysa inaad maskaxdooda soo noqnoqonaysa waxaa lagu xukumay in ay ka shaqeeyaan qolalka meydadka la dhigo ee cisbitaalada kala duwan ee ka jira dalkaasi qofka lagu helo isaga oo baabuur wada isaga oo sakhraansan oo baabuur wada salaamaad marka ma markaasaa inta la wadaa la dhex geenaya lale halkaa ka shaqey mise waa inuu maxkamad soo maraa oo maxkamadda ay xukuntaa oo markaa loo qoraayo muddadu ka shaqeynaya meeshaas maxkamad baa la geynayaa maxkamadaa ku xukumaysa sababta ay maxkamadda ugu xukumaysana waa sharciga keliya ee caalamka ka jira ee cusub ee uu dalka tailand soo saaray isla markaana uu hirgeliyey baarlamaanka dalkaasi sidaas darteedna maxkamaddu qofka lagu helo isaga oo khamre cabe oo baabuur wada lasoo taaga maxkamad go-aan kaloo ay ku xukumaysa ma jirta waxay ku xukumaysaa in uu ka shaqeeyo muddo qolalka meydadka la dhigo ee cisbitaalada dalkaas laba toddobaad ka hor baa lasoo saaray markaa toddobaadyada fooda naga soo haya ayaanu hubin doonaa qofka ugu horreeya ku dhacay lama qabsan karaa sababtoo waa meyd mar kasta waxay arkayaan qofkii meydka ahaa oo meesha jiifa sida wuu u eg yahay ilaan qofku kolka uu nool yahay iyo kolka uu dhinto isku muuqaal maaha cisbitaaladana waad aragtay oo meydad badan baa maad aragtay yaalla kuwa ardayda wax lagu baro qaar la jeexjeexay iyo qaar kale oo meesha yaalla qaar dadkoogii lala sugayo marka intaasoo dhan bay ka dhex shaqaynayaan hahey way qaadayaan meeshaa geeya meeshan kala geeya waxaa ku sameeya meeshan tallaagada geliya ka soo saara had iyo jeer markuu meydkii arko uu naxayaa sababtoo a wuxuu isweydiinayaa maxaa ninkani sidan ka dhigay ilan dadku markau dhinto sidan uu egyahay maxaa sabab u ahaa iyagana waa loo sheegayaa intooda badan marka waxaa galaysa cabsi ah iska ilaali dhimashada degdega ah taas ayaa marka keenaysa in maskaxdiisu ay isbeddesho oo uu qofku had iyo jeer ka fiirsado intaanu ku dhaqaaqin waxyaabaha halista u horseedaya khaasatanna keenaya dhimashada degdega ah ee wakhtigeedii kasoo horreysa inkastoo ay tii ilaahay jirto wakhtigeediina aan la seegaynin caasha laakiin anugu waxaan la yaabay waxa weeye dadka marka aad soo joog ka weydo soo jiibso ayaa laga helaa ayay soomaalidu tiraahdaa marka dadkii loo waayo wax kale oo lagaga cabsiiyo ayaa la hor keena maaragtay wadkoodii saasaad noqonaysaa soo maaragta meydka ahaa haddii aad maaragtay aad eyar cagtas aad cagti haddii aad eyar soco weydo dee shil baad galaysaa waad ku dhimanaysaa saas darteedna waa taniye waxa Waa- weeyo sidaan itusoo u ito- ekaanaysaa.
haye waa ku qira qaado wey itusoo itaabsi waa ku qira qaado sheekadu
waa hagaag welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o f
bishaaradii naftayday bugto waxaan ku soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa
barnaamijka caweyska washington ee caawa dhegaystayaal waxaa marti iigu ah abwaanka sameeyey heestan dhegihiina ku soo dhacaysa ee bushaaro ee uu qaado fanaanka codka quruxda badan leh ee shay miro dacar heestan ayay dadka soomaalida ah ee dhegaystay amaba dhegaysta siyaabo kala gedisan u macneeyeen iyagoo weliba si weyn dusha uga saaray inay ka hadlayso fanaanka shay oo uu weliba isagu sameeyey una sameeyey gabar isaga diiday haddaba waxaa caawa barnaamijkan caweyska washington marti iigu ah abwaanka sameeyey heestaasi ee maxamed axmed cali oo loo yaqaano cali goox abwaan marka hore kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a casho waa dhawahay walaal horta bal waxaad iga warantaa inta aanan u gelin sheekadaada iyo suugaantaada iyo abwaannimadaada iyo saxafinimadaada isku laran inta aanan u gudagelin horta bal barnaamijka caweyskan washington ee maanta ku wareysanayo hawa barnaamijkaad la socoto horta ma yaha ood ka taqaana barnaamijyada iyo idaacadaha walaal horta anigu waxaan ahay eh, dacamo suugaan haye qolyahayagan waxtiriyaana iska culimaanu nahay oo xaggii hadba suugaantu naga xigto un baanu u yacnaa moogti haye marka waa barnaamijka keliya update aan ka ahay oo la socdo mar walba iyo meel kasta iyo hadba marxalad buu ku sugaya meesha u marayo waa barnaamijkaan odhan karo malaha barnaamijyada oo dhan waan ugu xiiso badanahay ama waan ugu jeclahay haye maxaad maxaad ku jeclaatay muxuuse kuu xiise geliyey wuxuu noo xiiso gelayaa wuxuu ka hadlayaa xirfadaydii haye maana abwaan ahay haye abwaan ahay aad baan u jecelahay ee weliba dee casho cod markay sii dayso anigu waan ku yar maagaayo waxaan idhaha warniba gabadhan maclimadda ku qurux badnayd malaha kuma qurux badneen weriye jacayl gaara u qaadan karaa taas gooxow barnaamijka laakiin barnaamijka waa saa sheegtay waa barnaamijkaagii haye dhaliil keliya dhaliil keliya leedin dhaliilshiina waa idin tilmaamaya haye fanaaniinta aad wareysanaysaan heesaha ay qaadayaan weydiiya wixii alifay waxaan waanu kusoo dhabar beellay haye waa xoolahayagii waa geelayagii waa adhigayagii hebel baa heesaya oo fanaana un baad tidhaahdaane abwaankii alifay weydiiye abwaankii alifay rag baa kusoo dhabar beelay waxan oo kusoo dhinto kusoo dhididay ma ma waxaa Marka- ma waxaad ula jeedaa goox een, fanaaniinta aan wareysanayno mise heesaha aan idaacadda kasii dayno may fanaaniinta wareysanaysaan marar badan baan arkay oo ninkaas kuleeya heestaas ee baan qaadaya ayadaan oran war kuma laha war kuma laha laakiin inta badan waa weydiinaa gooxo haddaanay ka ho- inta kaa kaa badan waa hoos weydiisaan bixin inta badan inta badan waa weydiisaan inta badan waa weydiisaan laakiinse aad baad aad baad xil baad u haysaa mur- bulshada ilaahay kula garab galo walaal waa tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington faalladaada iyo waa kaaga mahad celinaynaa iyo sidaad barnaamijyadeena ula socoto een, mar kale soo dhawow een, gudhaada een, cali gooxo waxaa tahay nin abwaana mar waxaa tahay nin saxafiya mar waxaa tahay de nin gabyaa ah dhinac walba marka waxaan rabaa bal inta bal intaana sheekooyinkaas guud ee adiga kugu saabsan noloshaada iyo xirfadaada qusayntaana u gelin bal waxaan rabaa hees caana baa jirta oo adigu aad samaysay oon maqlay inaad Way.
adigu samaysay heesta la yidhaahdo een, waxaa qaadaa shay miro dacar bishaaro bishaaradii naftayda waa hees aad loo jecel yahay inta kale aan dib u dhigtay bal heestaa igu bilow sheekadeeda
ina waa maasanta caash oo heestani muran badan bay dhalisay
haye oo ku saabsan
baarba meel bay ku dhufteen wuxuu markay heestu value leedahay oo quality leedahay oo tayo leedahay oo xigmadaysantaho murtiyeysan tahay dadku iska jecel yihiin haye anagu waxaan waanu alifnaa laakiin bulshadaanu u alifnaa marna naftayadaanu ka alifnaa marka bulshada hadda meel bay ku dhufatay heestan waxaa qaada saaxiibkay ninaanu isku mandaqad nahay ergaabaanu ka wada nimi isku magaalaanu nahay saaxiib lilaahi baanu nahay shamira dacar waa gartay bulshadii shay iyagoo aan wareysan bay xukumeen haye go-aankooday gaareen go-aankoodii bay gaadheen waa gartay waxay yidhaahdeen shay waa nin caynkaasa ilaa iyo itnigii bay ka hadleen wuxuu u jeeday gabadh ma garanaysaa caynkaasa bulshadeena meesha ay bulshadeena saad ula socoto waxa weeyaan waa sick for disease of tribalism qabyaalada waxaadba ku beesgareeyaan moogti waa gartay wuxuu leeyahay na bini aadan baan ahay bashar kula midaan ahay nafku baahan baan ahay barbarkaaga ila qabo haye waa sida waa waa waa tafaasiisha ama tafsiirka ay ka bixiyeen dadka soomaalida waa fikirka waa fikirka soomaalidu ay ka qabto heestan iyo qaabka ay u qaateen waa gartay heesta caynka may ahayn haye heestan horta aniga aad bay ugu weyn tahay horta waa marka u horeysa walaashay waa heesta ugu horeysa la dhifo I was eighty years old niyar baan ahaa moogta haye sacuudi arabia aan joogay waan ka soo tegay oo imaaraadkaan imi inan baan ka jeclaaday my first love inantii baan heestan u alifay meelahan aan tegay oo dhanna si practicala baan usoo maray oo heestan kusoo maray waa gartay heestan yacni inantii iminka dee kama hadli karo waa sodoh allah xayuune haye heesta aniga reer dhan baa igu dhoofay reer dhan baa ku dhoofay Ah, maxaa ah, hees meel bay kaga taal maxaa ula jeedaa ma reer cali goox mise gabadhaydu arrintan ahayd dambaysa heestan kaaga warramaya may heestan horta kaaga warramaya horta gabdhaha looma sinne gabdhaha mataad dhasaad ula jeedaa mise tii kuu dhaxday
gabadhu gabadhaydii bay ahayd tii aad dhashay maya tiyaan qabay soomaaligii baa kala yar haye haye adiim heestani jacayl dhaba bay ahayd dareeruna bay ka timi heesta midhaheeda haddaan ku tiriyo waxaa la yidhahdaa bishaaradii naftayday mukta waxaan ku soo maray batalaalihii uu boodhere ku aasnaa ilaa buurti daalood buraan iyo hadaaftimo ceeri gaabo iyo badhanbeledada kalgaclada waa meesha meelahan ku barbaaro ku dhashay moogta iyagoo barwaaqaa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo booqday awgaa sidaan ahay bukaan socod markii baanta la isidhi bilan ilaantaa la baxnaanin kari waa bini aadan baa tahay bashar kula midaan hay dhabkuu baahan baan ahay badda kaaga ila qabo bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay naftu baahan baane barbarkaaga ila qaabo
saciid gaadraawi baanu aad u saaxiib nahay oo sugaan wadaagnahay wuxuu igu yidhi dee waxaanu ko- konton sano ka gabayna cali gooxadaa soo koobayo wixiiba waxaad tihi bini aadan baa tahay waabad qeexdayba bini haye aadan daciifa baa tahay anna bashar kula midaan ahay nafku baahan baan ahay barbarkaaga ila qabo waa wixiiba nafsukaad ka soo qabatay buu yidhi Calaam- Waxaanu ka- intaanu ka heesanayba intaasay ahayd calaashaan waxba isma dheeri baa ula jeeday
haade haade bini aadan baa tahay Haye.
maya ha kibrin ha kibrin ha kibrin heesta yani waxa weeyaan beedka labaad wuxuu oranayaa bishaaradii nafteeda ee ballaan aan axad u galay weligay ma beenayn uma laba bogleyn ruux belbelkani iyo naartani daxaadagaygiyo bixisadani haysiyo waa maxay badweyntani baxsantaan jeclaayey baadiyoobe awga i badbaadi maantaad sidii baali sida taha baalka beerkaadu sugantahe ha iska dhigin biraan jabin ku boqraya ha baayicin weeye ku boqraya ha baayicin ha iska dhigin biraan jabin muur aan la mari karin beenna ha isila dhicin bishaaradii naftayday ballaanaanaxdii ugu balay weliday ma beenay uma laba boglayso bilbeelkan iyo naartani bixisadan ku haysiyo waa maxay badweyntani ku boqray habaayin haiska dhigin biraan jabin uraan la mari karin dhanna ha iska dhaadhicin ku boqray habaayin ha iska dhigin biraan jabin uraan la mari karin dhanna ha iska dhaadhicin badanaa hablaha markaanu jeclaano aanu idiin soo bandhigno jecaylkayga caasoy biri bacweynaad noo xidhataan oo waad nagu yar kibirtaan allah xayuune waan isku ogtiin haye
marka anigu waa sii afeefto waxaan ku yidhi ku boqraya ha baayicin mar haddaan dumarba kaa kormariyo cirka ku geeyey ha oo hablihii oo dhan dee aan kaa samada ku geeyey Oon ka- ha baayicin oon kaala soo baxay aan kaala soo baxay oo dee weliba murti ku alifay oo dee aan kaa dhigay dee inaan faamoosaan kaa dhigay intaasaa qiimo kuugu filan baad leedahay mar haddaan hablihiina kaala soo baxay intaas ay- ayadoo gayaanku badan yahay marka hablahaad wax dheer tahay buurta ka soo deg miya suugaana kugu ladhay oo dee caan kaa dhigay oo cirkiyo samada aan ku geeyey haye dee ku boqraya habaayicin waa iminka ha igu gibrin oo shaadkiini yaraa dabcini bacwalaha hay xidhan
alla maxaad darac soo iibisay waxaad ka dhigin miraan jibin way waad noo dirataane waad noo dirata waad nagu kaliftaane waad nagu kaliftaane wana la gashaa marmare ha iska dhigin biraan jibin buuraan la mari karin beenna ha iska dhaadhicin maa bini aadam baa tahay bini aadam daciifka baa tahay annaga kula mid baan ahay aba kuma dheeridi bashar kula mid aan hay nafku u baahan baan ahay barbar kaaga ila qabo oo laakiin Sorry.
laakiin gooxow haddaan kula kaftamo qudhaada Awal.
qof wax jecel ma dhiiranaa la dhihi jiray dhiiranaanta iyo erayadan dhiiran ee sidan u dhidhiiran xaggee ka keenta mar haddii jacaylku hayay qof jacayl hayo wuu jilicsanaan jiray idaadeen jacayl baa hayay oo heestan ma aqaan dee aabbaha calaacalkana waa laygu tilmaamaa marka suugaanta abwaanida la isbay garanayo abwaaninta la kala xukumayo aabaha ugu calaaca calacalka badan baa ku jira laakiinse ereygaaga hortiina afeef baa la dhigtaa aqalkaaga hortiisna wadaf baa la dhigtaa anigu waa sii afeeftaa haye jaaniskaa badan idinma siiyo ee kibirka aad kibirtaan laakiin waan idin calacalaa ku boqraya habaayicin waa tiri kuboqraya habaayicin ha iska dhigin biraan jibin buur aan la mari karin beenna ha iska dhaadhicin khiyaal ha isugu sheekeenin be realistic oo gabadha markaa intaa ku tiri maxay ku tiri heesta calaacal baa la moodayaa shayba calaacal ayaa la leeyahay Calaacal.
abwaankana cadkiisu goosanayaa calaacal maaha naa bini aadam baa tahay bashar kula midaan ahay nafku baahan baan barbarkaaga ila qaban leeyahay gabadhe war maan calacalay waa gartay xaska baaldi ku jiidooyin de xaggan wa- xaggan un bay xag- xagga xagganay u qaadeen xagganay u qaadeen Waa marka gartay.
saaxiibkay shay saaxiibkay shay heesta waxaan u dheebay walaal gacalisa cumar cumar duule cali allah yarxamu nineteen ninety seven baan waxaan kasoo baxay abudubay united arabi marad baan ka shaqayn jiray yurub baan usoo socday cumar duulaa lagu yimi etoobiya oo hawaii hotel meel la yaraado ka garaaca isaga iyo kooxda durtu cumarna waa aabbaha heesaha dee aabbaha jacaylka qaybtii malaha saa jacaylka markaan isbay garanaysaan anigu suxufi baan ahay oo yani cilmi boodhar iyo baa taqaaniin iyo iyo iyo iyo hodan cumar dhulana ku darne
jacaylka labaad ee soomaali soo marayna waxaan u aqaanaa anigu axmed cali cigaal iyo maryam mursal idinku saa u taqaaniin maqaani haye labadaasina waa nool yihiin jacaylka saddexaadna waxaan u aqaanaa anigu yani challenge saan wax u xukumo waxaan u aqaanaa cumar duule cali iyo xaawo gaclo nin weyntiisinde gabadhu gaclo ula baxay waa gartay saasaan anigu jira eh, dariiq noocaas sii maraa ma ogti waa Eh, dhammaantoodna waan waraystay Eh, anigu suxufi baan ahay oo raadi roman hulmelera ka shaqayn jiray dhammaantoodba waraysi baan ka qaaday inkastoo aanay bixin axmed cali cigaal iyo maryam musa waraysi ma bixiyaan Eh, oo hooyo iga qalleeya bay tidhaahdaa waa marwo aada u sharaf badan oo aada u xigmad badan oo aada u kalgacal badan oo aada u jeclahay waa mar baan gartay isir warayso hooyo hooyo hooyo hooyo hooyo hooyo dee marka hadduu qofku yidhaahdo ka waad ka weycinaysaa maogti Ya.
waa tahay marka marka marka waxaad iigu soo noqotaa een, waxaad ka dhawaajisay in heestan uu qoys dhan kuugu dhoofay bal taana nooga dhac sidee wax u dhaceen gabadha waan is jeclayn aada baan isu jeclayn haye halkan imaaraadkan ka yimi jacaylku jacayl xididaystay oo caana buu ahaa imaaraadka iyo sacuudiga oo dhan iyo sheekh al awsad oo dhan iyo khaliijka golofka oo dhan wala isku kaayo ogaa wow haye
halkan aan soo galay beenna kuu sheegi maayo iyadaa bay soo dhoofsatay halkan aan soo galay waddanka haddaad joogto ee finland finland haye godob baan sameeyo gabadh baan guursiiyey iyadoo ay tu- ku soo dhoofsata tu kala guursatay jacaylkaygii oo nool leel suufiyaanu nahay culimaanu nahay waxba qarine haye adigu waan guursaday tii kalena kuma badhaadhin oo gabadhii horta waxaa la yidhahdaa bishaar oo markii aad xagga tagtay anoo xaas qaba bay tiri xaaji oo haddaad i xumaysay laba iyo tobankii qof ee kula dhashay maanaa kuu keenaya maraykan halkaasay geesi waxaweye dee dee dee foostada cara walaal dhibic malabaa ka ka- intaad ku dili karto foostada cara ayaa ka badan inta aad ku noolayn karto dhibic malaba Aad dhibic iyo- malaba intaad ku dili kartaa ka badan aad iyo dhibic aad malaba aad ku dili kartaa Aad iyo aad.
wanaagga xumaanta ka xoog badan inantii dhibic malaba ayay foostadii dacarta aad ku damisay haye gabadhii kalena kuma khayrin oo inantaa bishaara la yidhahdaa heestii magaceeda bay qaadato bishaara loo yaqaana iminka inantii kalena dhoylaa la yidhaahdaa gabadhaan u heesaba magacaan ugu heesabaa qabta heesta dhoyle maad iga duubi caawa adoo mahadsan
waa gartay marka ma magaceeda rasmigaaba maya heesta magaceeda weeye magacii baa raacay dhoylaa loo yaqaana waxaan dhegaystayaasha iyo abwaankaba uga cudur daaranayaa in wakhtiga uu kaabiga nagu soo qabtay oo heestaasi iyo tafaasiisheedaba aanan caawa u geli karin anigoo idin ballan qaadaya haddii aan la idmo inaan idinku soo gudbiyo toddobaadka dambe barnaamijka caweyska washington xilligan oo kale barnaamijkanna waxaan kusoo xirayaa heestaasi uu sida weyn uga hadlay abwaan cali goox ee bushaaro ee uu ku luqeeyo fanaanka shay miro dacar intaan mar kale barnaamijkan iyo mid lamidaba ku kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
bishaaradii naftayday bugto waxaan ku soo maray batalaalihii uu boodhari ku asnaa ilaa buurti daaloodu buraaniyo hadaftimu ergaabo iyo badan beledadi kalgacaalada iyagoo barwaaqa biyuhuna qulqulayaan balliyaduna buuxaan soo boqday awgaa danahay bukaa socod markii baan talaysiri ilanayna aanta lay baxnaani kariwa bini aadam baad tahay bashar kula midaanahay bini aadam bashar kula midaanahay naftu baahamaane barbaarkaaga ilaadaabo bini aadam baad tahay basharku lamidaan